kulante wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij aydiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid ah xarumo caafimaad oo kumeel gaar ah ayaa laga hirgeliyey magaalada beledweyne kadib xarumihii caafimaad oo fatahaadaha ku burburay khilaafka maamul ee degmada wallaweyn oo saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga magaaladaasi iyo konton dhallinyaro ah oo shaqo abuur ka helay beer lagu xanaaneeyo shinnida oo ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xarumo caafimaad oo kumeel gaar ah ayaa laga hirgeliyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib xarumihii caafimaad oo fatahaadaha ku burburay waxaana taasi ay keentay in goobaha caafimaad ee magaalada beledweyne markaasi ku yaala inay yaraadaan islamarkaana la waayo xarumo caafimaad oo dadka lagu daaweeyo wariyaha soome ee gobolka hiiraan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada beledweyne waa shukri baryare axmed dhakhaatiirta wax ku bartay gudaha dalka soomaaliya ayaa sameynaya isku dayo ay uga jawaabayaan baahiyaha bulshada soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya aqoontooda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan baahiyaha dhanka isbitaalada gaar ahaan kuwa lagu daweeyo hooyooyinka iyo dhallaanka dhakhaatiirta wax ku bartay dalka ayaana dhowr isbitaal ka hirgeliyay magaalada beledweyne taas oo aada u yareysay baahidii dhanka isbitaalada hooyada iyo dhallaanka oo labo sano ka hor mararka qaar ay hooyooyinka ku dhibtoon jireen dhalmada sababo la xiriira inay waayaan isbitaal ay ku dhalaan xarumaha caafimaad ee dhowaan magaalada beledweyne laga hirgeliyey waxaa ka mid ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee city oo ay hirgeliyeen dhalinyaro wax ku bartay gudaha dalka doctor maxamed cabdisalaan maamulaha guud ee isbitaalka city oo sidoo kale ka mid ah asaasayaasha hosbitaalka ayaa sheegay in xaruntan caafimaad ay gaar u tahay hooyada iyo dhallaanka sababta keentay in la hirgeliyana ay tahay bulshada magaalada oo aada ugu baahneyd goobtan caafimaad iyo kuwo kale oo la mid ah sida uu doctor maxamed sheegay waa isbitaal gaar u ah in lagu daaweeyo cudurada xanuunada ku dhaco caruurta iyo haweenka iyo dhalmadooda marka isbitaalka waa isbitaal sidaas ah sababta loo sameeyeyna waxay ahayd baahi bulshada xaggeeda ka timid oo la ogaaday kadib markii maaragta waxaa weeyaan cabashooyin tirabeel ah ay soo gaareen maaragtay qaar ka mid ah howlwadeenada isbitaalka oo joogay meel ka baxsan gobolka dhibaatadaasoo marka waxaa weeyaan ay u arkeen in xal loo raadiyo inay muhiim tahay maxaa yeelay dhib marka u yimaado waa in xal loo hela mar kasta oo maaragta waxaa weeyaan bulshada ay dhib qabtane waa in la helaa dad ka mida dadkii oo damqada oo dhibkii maaragta waxaa weeyaan xal u raadiya meeshay la gashaba la gala oo dadaalkeedana la imaado farxiyo cali xasan waa hooyo daayar ah oo haysata afar caruur ah waxa ay sheegtay in wiilkeeda curad ay ku dhashay gurigeeda sababtana ay ahayd in ay tagtay dhowr isbitaal markii ay foosha dareentay dhammaan xarumihii caafimaad ee ay tagtayna loo sheegay in ay bukaano badan ku jiraan oo aan la aqbali karin iyadoo aada usoo dhaweysay isbitaalada cusub ee magaalada laga hirgeliyey sanadihii u dambeeyey
waxaan ahay hooyooyinka magaalada balweyne ku nool shan sano ka hor isbitaalle ma jirin waaxyaray ahaayeen cunugayga cunudka aniga markaan dhalaa isbitaal aan ku dhalaan waayey xaafadda ayaan ku dhalay isbitaallada dhan way yaraayeen isbitaallada dad bukaan ah ayaa ka buuxiyey wax tabar daran markaan tagay saasaa lay dhahay wixii ka dambeeyey isbitaalada soo bateen waana kusoo dhaweyneynaa insha allah
farxiya ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay hor u socod ay sameeyeen dadka reer hiiraan maadaama goobaha caafimaadka ay yihiin waxa koowaad ee loogu baahida badan yahay
isbitaalada magaalada balweyne inay kusoo bataan waa wax fiican waa wax loo baahan yahay waana soo dhaweyneynaa waana ku mahadsan yihiin waa horumar dadkay u baahan yihiin aad ayaan oogu tabardarana waa horumar ay dadka reer balweyne u baahan yihiin waana kusoo dhaweyneynaa insha allah hooyooyinka iyo dhallaanka iyo bukaanka waxay u baahan yihiin waxaan kusoo dhaweyneynaa in lasii ballaariyo lagu caawiyo oo kuwa lacag la-aan loo fulayo dad iska dawaalaysanaa jiro oo aada ugu baahan aan tabar lahayn oo lacagna aan haysan magaaladana waa iska qaabdaraysan tahay aqoon-yahan cabdinaasir oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay ee xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne ayaa soo dhaweeyey goobaha caafimaad ee laga hirgeliyey magaalada beledweyne isaga oo sheegay inay qeyb ka qaadanayaan goobahan caafimaad in hoos loo dhigo ama la yareeyo dadkii loo qaadi jiray isbitaalada ku yaala magaalooyin kale ee dalka iyo inay ka qeyb qaadanayaan badbaadinta bukaanada u badan hooyooyinka ee laga keeno tuulooyinka hoostaga beledweyne iyaga oo xaalad deg deg ah ku jira mararka qaarna ay u baahan yihiin in si dhaqso ah wax loogu qabto i aad iyo aad ayaan ugu baahneen khaasatan reer beledweyno kasii oraxsan aadaan ugu baahneen waayo baahiyaal badan oo aan u qabnay buu nagu baahi tiri sida dhalmada dadka baadiyaha ka imaado dhiiglaanto hadda oo arkatid waxaa joogto gabar oo dhiig laba bac lagu shubay ilaa iyo saddex cunug shuma hayso aa jiifto ilaa gabar oxijin uu ku xiran yahay marka alxamdulilah waa ku mahadinayna ilaahay ka suko shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne mahadsanid shukri khilaafka maamul ee degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsatada degmadaasi waxaa jira ganacsato aada u fara badan ah oo duleedka deegaanada ku yaala degmada wallaweyn ka keeni jiray agaybada kala duwan ee islamarkaana ay ku iibiyaan xaafadaha kala duwan iyo suuqa magaalada wallaweyn hayeeshee cabsi ay ka qabaan in saameyn ay ku yeeshaan dilalka aanooyin qabiil awgeed ay u joojiyeen waxaana taas ay saameyn xorguul ku yeelatay ganacsatada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ismaaciil khaliif axmed ayaa warbixintan ka soo diray degmada wallaweyn tuulooyinka qaar ee hoos yimaada degmada wallaweyn ayaa waxaa ganacsigii saameyn ku yeeshay colaadaha soo noqnoqday taasi oo kala xanibay ganacsigii waxaana laga dareemayaa degmada wallaweyn hoosu dhac xagga ganacsiga ah sidoo kale waxaa sare ukac laga dareemayaa maciishadda qutuldaruuriga ah taasi oo loo aanaynayo isbaarooyin tiro badan oo lacaga looga qaado gaadiidka isu kala goosha wallaweyn iyo magaalada muqdisho sidoo kale waxaa weli jira in dadka qaarkiis ay weli ka cabsi qabaan aanooyinkii qabiilka waxaana hoosu dhac oo ku yimid ganacsigii xoolaha iyo badeecadaha maxamed maxamuud nuur oo ka mid ah ganacsatada degmada ayaa nooga warbixiyey xaalka ganacsiga degmada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah maxamed maxamuud nuur oo ku magaca dheer cadde waxaan u arkaa magaalada wallaweyn xaaladeeda sidii hore ma ah waxay si ku aheen colaadahan markuu dhacay kadib magaalada waxay naqotay inay ay faraha ay ka baxdo oo ganacsigii iyo dhaqaalihii beledka soo galayay iyo fasahaadda oo biyaha marka alxamdulilah rabbilcaalamiin xoogaa abaarna ma dhihi karno culeys oo waxaa jira dhaqaala wallaahi aad iyo aad culeys aad iyo aad badan oo u soo kora annaga naftirkeena aad iyo aad unuu saameeyey wuxuu nagu saameeyey dhaqaalihii na soo geli jire oo haddeertaan waxay taagan tahay inaan xoolo islaameed aan qaadano oo waxaan aan hayna male xoogaa culeyska taasay keenaysaa wax magaalada oo imaashaalkeeda oo tuulooyinka imaana aad iyo aada u yaryihiin waxay u yaryihiin waxa waaye cabsi oo dadka ay kala qabaan oo kala shaki ah intaasaan xoolahana waa waay tahay badeecana waay tahay badarkana waa yahay sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay ganacsiga xasan cumar ayuub oo ka mid a odayaasha degmada waxa uuna tilmaamay in saameyn weyn ay ku yeelatay tuulooyinka qaar ayna kala xiran yihiin degmada taasi oo saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga magaciibaydha waa oday xasan cumar ayuub degan degmada wallaweyn wallaweyn ganacsiga degmada wallaweyn aad iyo aad iyo in saameeytay macnaha olaadaha qabiiley waayo sababtoo ah roobkii iyo olaadii iyo isqawadeen ganacsi walshal socdo ma jiro raashinkiina aad iyo aada qaalnagdi maciishadii qaal waaye dhib badannaana jire magaalada macnaa aad iyo aad aqrinta aqrintaasna may weelay olaadaha ka dhexeeya qabiilaadka khaasiyatan isbaarooyinka aad iyo aad iyo aanka badadan degmadaas wallaweyn waayo baabuurtii wixii lagu qaadi jiriyey ku badanaa lagu qaado haaye tuman ilaa meeloodin hugsidooy kan beedsheena leeyahy magaalada markii soo galo beedsheena leeyahy dhib badan ayaa la degmadan wallaweyn dhibkan ilaaha noo qaado kore allah ha noo qaado magaalada xaaladii aad iyo aada u xunta dhinaca maciishada iyo manaa ganacsiga xoolihii sidii sidii lafadaa maleengado karo bariiskii saas oo kale sonkortii baastidii wixii dhan qaali waaye qaalina waayo ku dhiki qabiilaadkan dagaalshu qaar buyuuni aan hooraaya qaar habadbaa ku qabsadooya maanaa isheeg belidkuma soo galaayaan qaar isboorinkii ku hooreen roobkii heerbaadihii maanaa magaalada soo gala jiray ma soo galo hayo ma isgala waayo markii uu suko beledka maanaa xabada ku dhigo lishal hooro hayo ganacsigii degmada maylgalow haddii shacabkii koo hoori see ka socdaas maanaa ganacsigii ma socdo karo haddii geega maanaa xabada dhineen ganacsigii si mar hore aan socdo jiri aad iyo aad aan socdo jiri laakiin hadda socod ma jiro way ka socda waysinyaa qabiilaadka iyo ilmahog maanaa qoryo waddada dhan walba qoryo waddada beled ka soo gole ninkii wal sheenle kii wal sin sheene qabiil haan wal qaadadu hayo ani ani qabiilkay ah hebelaa qabiil shay ah marka dhib weelan meelan ku jira dadkaas maanaa olaaddaa saamayti way sababtoo ah xabadbaa ku qabsadaayanba xataa binaanka jidkaas cusmaan lingrooge ee way le maanaa baabuurta soo galan lahayti beesshang sisintii lagadaa beesshang misgoodga beesshang erankii beesshang xoolaagi beesshang marka ninka waaye maanaa goormaa markii maanaa kalsoonida degmada amaa ka qabay maxamed shariif muxudiin oo ah agaasimaha waaxda nadaafadda degmada wallaweyn ayaa waxa uu sooma u sheegay inay jirto saameynta colaadda ee dhanka ganacsiga iyo tuulooyinka qaar oo dhibaata ay ka soo gaartay colaadihii muddada ku soo laalaabanayay degmada tan wallaweyn bismillah magacay maxamed shariif muxudiin maxmiyare ah agaasimaha waaxda nadaafadda degmada wallaweyn alxamdulilaahi maxadiish waaye wallaahi ganacsiga degmada wallabeen maadaama xibinku mid ee maamulka aniga jiro iyo ganacsiga horta intii olaadahaan dhiyeen oo qabaa'iladan isgaleen ganacsadada boqolkiiba boqol dhulkaaseeda oo dhulka oo kaseeda maayo waa dagaalo colaad colaadna meelki fayle ilaahay abuur ma leh markii olaadahaas dhiyeen waxawaaye wadankii mayba dhiidays oo nabadguur oo kale sababta colaada markii dhiido ruux biniaadanka kii ganacsigaasoo bahlaay kii meel kastoo dhoogo haddii olaada dhaago bes waayo isna marka niyadiis may figriyey maadaama olaalahan olaadahan bilaadka magaaladan saamed intii haddii usun soo bahlaay usun kii kaleba usun fariin isii dareebniyo magaaladaas olaadaha jirta insoo bato meela hoogso bes way magaaladii dhan ganacsigii dhan may qorey walaaw uuriyaan ganacsigii dhan degmada oo culayskaas kor wallaahi tuulooyinka tuulooyin badan iyo mina oo saameeya colaadahaan xataa dhowr maa jirta oo tuulooyin oo lamada dhanab lamada dhanba dhawaad hoog leh luusdaarsi khaasatan qabaylida hoon hindarnaato tuulooyinka oo siyaada dhibaatada liin liin liindaarsi tuuladan oo mina kiyaalo galoole eeriibka siigoole ilaa aad sideed iyo dhowr tuuli waay aad oo mina oo dhibaatadaas dhiidi oo saameyn hoog kabaalati maya maasha allah maalmahan ama kale bilooyinka ama bilaan aan sidaan marka bisi dambeeto maasha allah aad iyo aad dhagaalo hoogo yar mina horta si hore hadda dhaant mina hoogo yar maalmahan soo qabooy wallaahi xoolaha higsho marka ana fiiriyo kor ankaa jira sababta mar hore saas maan marka marka anka liyo bilooyinka ama bilaan aad iyo aad niro marka anka liyo sababta qabaayilidii hore oo maadaama olaadaas iyo waxaas mina oo likishal hore had markaa suuga looda oo kale seeto ama suuga geela oo kale seeto ama suuga eringa oo kale seeto marka dhagaalihii dakligii maasha allah gabada ganacsigii iyo dadkii mar hore olaadii kushiish dhayd alxamdulillah sii hore ma jirto aadin kooyaan ganacsatadii lis dhex maray wala shil ganacsi marka ganacsigii maadaama soo ulees isku jiro uleeskaas oo haddana saameyn waalka weeldhada degmada walnabeen iyo nawaa heshee oo haddana weliba sii sii jirto iyo saameyntaas iyo sii jirto may sii darsaday fataxaado kaasina wuxuu ahaa agaasimaha waaxda nadaafadda ee degmada wallaweyn ismaaciil khaliif barnaamijka wadaagga sooma wallaweyn markaana dhegaystayaal konton dhallinyaro ah ayaa shaqo abuur ka helay beer lagu xanaaneeyey shinnada oo ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay dhallinyaradan oo shaqa la-aan haysay ayaa hadda waxay heleen shaqo oo xoogaa lacag bishii ay ku helayaan islamarkaana nolol maalmeedka qoyskooda ay ku maareynayaan wariye saciid maxamed nuur oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa warbixintan soo diray shaqyarada ku jarta dalka wayba dhallinyaro badan tustay in herfadyo ha la bahan waaniyo samaystan ganacsiyo on khaase si nololyo yo ong maarayan duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wayba kiyaale gobolla ka hanaanayow shinnada ooyo samaysdan dhallinyaro herfad ahaan agoo on leh la dhagmowka shinnada danwadaag waa goobta la ka hanaanayow shinnidan wayba saarana ka dhowaad lixdan dool meelo tira kalena yo gaadan daadadkii magaalada koy aadan mustaf waybaan warmay sooma wayba uuse sheegay in isu ku midaya dhallinyarada meelowna ku shaqaalaysi horeyna nin haysana shaqo markii la aasaasi harunta danwadaag wayba ana fursadan helay ingana ku mid nagada dhallinyarada shaqa abuurka lanku sameey ilaa haddana ciyaalkay yo ku beeladahay nololaala dadka noola horta maasha allah shinnada dhagdaana may leerahay adduunyada nolol maalameeda malin shinida shanaadii bilaabaani isida hateen horta shal dugunta kolkii shal dugunta ilagaa sooyi shaqa laqaayni maalintoo shaqa baa maalintoo shaqa laq duurka ibero la harbiya isku kanoolni alhamdulillah hata anta shaqaala ka ana roogna hada shinidan oo dan wadaag lamada kuma tuma iyo todobadii iyo la la aasaasay hadii la aasaasay dhato aan sanican alxamdulilah kama heraysani shaqadan sifaylayin aawadi horta shinida faa'iido badan a leeta magaalada baydhaba ma ka badan xarumaha la hanaaneeyo shinada balse tiradan wadaagya ku midata yakyaala duleedka magaalada baydhaba cabdiraxmaan aadan laha ku bilaabo lamada kun tomiyo toddobadii ilaa geedka ya ku shaqeeyahay marna walka khasaare marna walku faa'iide balse wayba badana faa'iidada una ka gabna cabdiraxmaan oo soma aan warami yoibowse sheegay in hanaanayowka shinada iyadan dhib badanta qof tababarsha aan haysanna usan hanaanaya korna taasna iyo anbaahanta in qofka wakti ka falansiya dharoogowka shinada waliba la aasaasay lama kun tuma iyo todobadii muddo dheer aasaas iyo muddo wadni ku damba inta hadegou nagni ordhaanka mawra kale meel kale ka bilaawni ada siniyaalku horna hadwa anta hadegni ada alxamdulilah iskaashato walaa dadya badanu iskulada anta alxamdulilah danta lakulahayo ama hadafka lakulahayo wali ataa maadaama malafka isticmaal jeyni iidan badadii dhagaalayaro wadanka basiiskal isku haysaton isku jarta lankasta sheega abuur fadaw mayn abuurnay inuna si nanka maarayna famiilka lankasta famiilshinka maaraysad yaan iskaashata badangana nisa kuusagni shinadoon abuurnay may kale an abuurnay walahani dheliyo nu shinadoon malabsha iyo hasaarna kadib dhagaala ini laku halamadi laku reeba mayn abuurnay caafimaada leta hatana malabshe caafimaada leey dadka sokorta kaba isticmaale marar gaar ma isku dhiyaasa inaad shanada beesa ka gadato beesa laxa koo gado si kale maalka helaayo ilan zoonagun geedo maka jarto wal hagaday webiyaalka lagu sheena meel dheer lagu sheena dhagal badan gale caqabadaha un kula kulmaan may kumid aha inaad kooxaad hagadatiba koo guurt ama koo dhammaad ama baawar lahasaare dhammaad aad caqabado badan ka leebta ado cuduradan oo kadhiya respiratory taraga mase abdominalka hoos eh urku jirta yaa lan isticmaala inta badan ta beerka oo kale yaa laka dhiga ibara dhiga nadiifiya lankastoo horumarinta bulshada dhiibka ugaadada fadaw si heedaha horumarinta bulshada ka shaqale sifaw oo kale si wf oo kale iyo unta kale aan hata maqaasho unta inka sheegno iyo unta kale danayaasha wasaarado dowladda koonfur galbeed ama federaal intuu wadanayaas inay bulshada horumarida runtii maylana dad iska talada jaabson anka filanay yaana way fadaanaha inin hani dhawaaya saacada horumarinta cabdulaahi maxamed waa mas-uulka anka sareeya dhallinyarada xaruntan la kahanaanayow shinada eedan wadaag wayba usasooma in sheegay in uu siiyo dhallinyaro kala iska taladan salan hela malab saafee oo suuqyada magaalada baydhab ah lan suuqjeeyow hadda harunta wayba ka shaqeeyay in ku badan konton qofood hanaas oo qaarsho xirfadda hanaanayowka shinada horay an lahay taasna walbadan noo aawadi inuun meelo geeka roogna hadeerna shaqaalaha inta roogda maybuha konton iyoonay dhowr qofa ka koobanyin koobanyahan xaruntun roogan xarumo kale han roogan jiran laagtoonka shaqa bilaawnay dad oo may haynay mada hore biladka ganacsi yaryar kale ka haysado hayni ganacsi oo wal iskaga kuusnay oo contribution hanga iskaga kuusnay ya ka bilaawnay iskaashatooyinka oo kale maalgeliyaw ama aawin unku baahantiin hata isleena hata aawin an baahana wal hata koraay hasdi biraani marka nololaan meeka kordhiiday malabka oo daawo aho yaalka la siisadaw yoona walkalehan oo galo oo kharash ahon oo galo oo qiibsadaan yahni kordhiyan oo khani horiyahana galaay ku gooni ah yaka haysan inta badan shaqaaladan in shaqeeyaas unuuna koroku ku wargabaan hekal wargabaan dadka qaarna may buahan si hanga shirkanin liin howlo gaar ay haysadaan dadkanin shaqeemaan isku jirana dad yar yaro oo dhowaan shaqadaha ka biiri iyoona dad xirfadlayaal ay horta gorodaayan shaqada shinada gorodaayan oo farsamada ka fayle farsamo shinida langhanaana oo ka faylaya in iska jiraan meelka film ha ka xulanayahan inkorey ogoonto shinidan liinga ha ka xulani oo meelo kale horeyan ka shaqeeyan ha ka xulani qaarna iyo baren hanin horeyan xulaniya baren saas ha ka xulaniyoon sanadka gu-ideera ka koobanyaha gukahoogaa fa'iidaroon deerta hunro imaylata yoona teetalaha dhaafi daadadna lahayti hunrona lahayti walaa hoogaa dhib badanayti daadadka dolalka daadada qaadan hatana malabkii lagu filaayay gaarshii maybuha eeryaamada mise hunrada gubadaasoo iyo la tagti hata oo kale hanuun faa'iido gaable ma lahayn laakiin hagaaga yanin fail hagaaga anka faa'iido badan iyada dhib anka qabna iyadiga saasii mahaysan biyo oo shiniido mahaysan eelman godan ee biraag mantaala oo biyo keediyaas marka meel baawur oo maybuha lanka socda mise laka guuriya marki meeli nag dhow mise roob dhow lanka guuriya mahaysan waxyaabo badan aan baahanta oo hanaanadii ku dhiman argo hayn madun iyo tabar an wayni oo beeslan noo reebti marka waxyaaba unata noo dhiman kumid ini beerwiino lang abuuraayo oo geedoye isticmaalas iyo biyo iyo wala dhambulanka suubiyaw walaa una hata fadaano higsadaano kumid yihin saciid maxamed nuur barnaamijka wadaag soma baydhabo mahadsanid siciida intaas ayaan dhegaystayaal maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse idinkaga tegayaa dhegaystayaal su-aasha toddobaadka oo ah sidee bulshada soomaaliyeed loogu qancin karaa nidaamka cadaaladda dalka maxaase looga baahan yahay dowladda soomaaliya nala wadaag dhegaysta aragtidaada adiga oo la soo xidhiiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidiin